kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin walba joogtaan waxaa iisoo wargashay maanta inaan qadka telefoonka ku tiigsado guddoomiyaha degmada baraawe aadan cumar madoobe aadan cumar ee kusoo dhawo warbaahinta dafeed media aadan ugu dhow walaal walaa waxaad warbixin kaloo inaga siisaa xaaladda guud ay ku sugan tahay degmada baraawe walaalow horta xaaladaha adduunka o dhanba amniga ugu horeeya amniga degmada baraawe maanta waxaan dil firnaa boqol kiiba boqol waayo wax shida kama jiraan ciidamada amniga ee haddii ay yihiin xooga dalka iyo qolada auda ama midowga africa qoofba siday u yaqaan hawlahooda loo socodmida ayay haystaan walaalo wax shida kama jira amniga haddii dhinaca hore marada degmada aan kaaga hadlano degmada waxaa lalaha mashaariic looga soo talagalin sida looga talagalay u socdaan mashaariicda ilaa hadda degmada laga fulinayo maxaa ugu waaweyn walaalo sida airportka iyo dekida hawlahooda hadda lagu guda jiro ay sii socdaan hadda waxaa soo xirtay toddobaadkan gudihiisa markab oo aada u weyn oo maraakiibtii laba kun iyo laba kun iyo saddex iyo tobanka ugu dambeysa markau soo xirtay degmada baraabe kii ugu horeeyana waxaa soo xirtay laba iyo labaatanka bishan hadeerna ilaa hadeer horaa ka socoto dhinaca dekeda rabotkana shaqadiisa waxna u socotaa walaal maraakiibta kusoo xirtay dekeda ma kuwa mataqaanaa raashin iyo wax wadaa mise waa kuwii dhismihii ka qayb qaadan lahaa degmada walaalow dhinaca mashaariicda horumaradeeda maraakiib qalab usidana waa ay yihiin sida ciidamada xooga dalka iyo ciidamada auna maraakiib badanaba isticmaalaan maraakiibtaasna reebay ka yihiin waxaa jira warar maanta warbaahinada qaarkood ay qoreen oo ay leeyihiin degmada waxaa ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo ciidanka black warer la yidhaahdo maamulka koonfur galbeed halkaasi uu keenay arrintaas maxaa ka jira walaalo wax ciidan ahoo hadeer oo ciidankii hore u jooga maaha ciidan kale oo hadda magaalada yimid ma ay jiraan ciidamadii hore u joogayo laba kun afar iyo tobankii daryaaqadiisa yimid degmada baraabe ayaa hadeer ilaa hadeer ku sugan ciidanka milatariga xooga dalka soomaaliyeed urura guutada saddexaad ururka shan iyo labaatanaada ku sugan kuwii ayaa usii jooga ciidamada audana waa siday u joogaan ciidamo dheeriaho hadeer yimid iyo wax qalalaasa oo degmada gudaheeda ka dhaca ma ay jiraan hadeer aan kula hadlaaho waratoraha gobolka iyo anago guddoomiyihii degmada waxaa isaga hor yimid istraatiijiga magaalada dhexdeeda dadka siday maalinkii u adeegtaan habeenkii meelaha ugu nabada badan gobolka shabeellada hoose ku jirtaa barabagaanka dadka wadane dabcan dawladnimaday kasoo horjeedaan ka dhihi karaa ma jiraan marka banaanbaxaasi meeluu ka dhacay ma jira marka aad noo tilmaamayso hadda qaar dadka qaarkood waxay sheegaan inuu ka dhacay tuulo la yidhaahdo ambareso qaarna waxay leeyihin magaalada dhexdeed ka dhacay waa sax walaalo tuulo la yidhaha ambaresa xoogaa maamulkayna iyo ciidamada amniga iyo dad shacab ah xoogaa ismaandhaafiya madax maray dad korkiyada lama iisan ahayn xalaana laga gaaray hadeer wax dhaalaasoha taagan hadeer ma ay jiraan ma jirtaa marka waxyaalo kaloo is leedahay ee degmada mataqana way ka maqan yihiin oo adiga aad weydin lahayd dadka qurba joogta oo u dhashay deegaanadaas wallahi adduunyada waa iska qabyo sideedaba adiga intaan noo shahro adduunyada sideedaba waa iska qabyo waa u baahan nahay gargaar dheeri waa u baahan nahay gacanqabad dheeri waa u baahan nahay adduunyadaaba iska qabyaa ma dhihi karno waa wax walba way dhamaystiranyihin ma dhihi karno haddii laga soo reebo amniga sida caafimaadka waxbarashada wax badan ayaan u baahan nahay qolooyinka qurba joogta oo baraaga u dhasha in ay naga taageerana aada u baahanna
sidan ugu maqaalaha waxaa jiray in xaruntii maamulka koonfur galbeed ee usoo guuri lahayd laga dhisay degmada baraawe marka ilaa iyo goormea laga yaaba inay usoo guuraan maamulkaasi walaalow xaruntaas aniga waxaan joogaa laba sanad oo laba bilood dhiman xarunta beriga aan halkan xukunka aan la wareegay ilaa hadeertaan madaxtooyadii koonfur galbeed waa ay dhisan tahay wayna u dhamaystireen qalabkeeda sidii mudan shariif xasan sheekh aadan u ballan qaadayna in biraha soo aadan loo soo guuraa ay ayuu noo xaqiijiyay annagana waa aadan ugu kalsoona marka ma isleedahay dadka qaarkood waxay kasoo horjeedaan horumarada degmadaas ay gaarayso sidaa darteed in dadka qaarkood ay kugu furaan barnaamijyada hadda aan jirno adiga aad ka hadasho kale walaalo waa iska macquul adduunyada saxda dadka ma wada jeclo sida toosan lama wada jeclo dadka waa waad og tahay meel layihaha al-shabaab ay la baxeen oo aniga al-shayaabiin aan u aqaan meelaha inay taataagiin hore marka dawladnimo kasoo jeedaan waad ka warqabtaan dabcan dadkaasay la meel joogaan dadka hadda hore marka degmada kasoo horjeedaan ka dhihi karaa aadan cumar aad iyo aad umahadsan tahay